warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka subaxnimo ee saaka idinkuga heyna waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka oo sheegay inuunan dhammaan markaasi dagaalka ka dhanka ah cudurka covid sagaal iyo toban kaanu oo gidhen mooy u ogolaatay inuu la gorgortamo azimiyo iyo wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo saaka xiran kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa tobanka bisha labaad sanada labada kun iyo labaataniyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadaan idinkuga heyna saaka warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mister mutahi kagwe ayaa sheegay inuusan iska casili doonin xilka uu u hayo dowladda dhexe waxa uu caddeeyey inuusan weli soo afjarin dagaalka uu kula jira cudurka covid nteen sidaa awgeedna uunan hadda markaasi diyaar u ahayn inuu xafiiska banneeyo tani ayaa imaanaysa kadib markii maalmihii ugu dambeeyay ay iscasileen wasiiro dhowr ah oo doonaya in bishii sideedaad ee sanadkan ay u tartamaan xilalka hogaanka dalka wasiir kaago ayaa hoosta ka hariiqay inuu aada oga baaraan degay kubiirida saaxadda siyaasadeed balse ugu dambeyn uu go-aansaday inuu kasii mid ahaada xubnaha golaha wasiirada ee maamulka madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu ku celceliyey in halista la xiriirta caabuqa korona ee gudaha dalka ay weli jirta sidaa awgeedna aynan macquul ahayn in waqti xaadirkan uu markaasi iscasilo mas-uuliyiinta xisbiga kanu ayaa hogaamiyahooda sidoo kalena ah senatarka ismaamulka baringo gidhen moy u ogolaaday inuu markaasi wadaxaajood la sameeyay garabka siyaasadeed ee azimiyo ee uu hogaamiyaa madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaa arrintan shaaca ka qaaday xogayaha guud ee xisbiga kanu nek salaad tan ayaa timid kadib markii kulan uu yeeshay golaha qaran ee fulinta ee kanu mister salaad ayaa hoosta ka hariiqay in wadahadalada lasoo markaasi lasoo fasaxay gidhen moye la doonayay inuu noqdo kuwa markaasi qaabaysan oo labada dhinac dani ugu jirto mister moya ayaa hadda iskaashi siyaasadeed waxa uu kala dhexeeya oo ay markaasi isbahaysi yihiin oo ka kana wada tiirsan yihiin kalanzo musiako mada karua iyo cyrus jirongo
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ciidamada booliiska soomaaliya ayaa saaka xilay qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan caasimada soomaaliya ee muqdisho ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka iyo hobka noocyadiisa kala duwan ayaa xidhay dhinaca wadada juba laga soo bilaabo agagaarka guriga maxamed dheere ilaa iyo isgoyska ceelgaabta ciidamada ayaa u diidaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan inay usoo gudbaan dhammaan wadooyinka galaah dugsiga tababarka jenaraal kaahiye ee degmada xamar jajab gobolka banaadir sababaha wadooyinka saaka loo xiray ayaa lagu sheegay in maanta guddiga hirgelinta doorashooyinka ee gobolada waqooyi somalilan in dugsiga tababarka booliiska ee jenaraal kaahiye ku qabanayaan doorashada shan ka mid a kuraasta golaha shacabka ee soomaaliya guddiga ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa diiwaangelinta musharaxiinta shanta kursi ee doorashadoodu maanta ay ka dhaceyso kuwaas oo markaasi muqdisho lagu qabanaya saaka sababtaasina lagu sheegay midda loo xiray wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho guddiga hirgelinta doorashooyinka ee gobolada waqooyi somalilan ayaa horey muqdisho ugu qabtay doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka sidoo kalena dhowaan ay qaban doonaan doorashada kuraas kale waxaa tababar ku saabsan caafimaadka magaalada muqdisho loogu soo xiray askar ka tirsan guutada toban iyo toddobaad ee ilaalada madaxtooyada soomaaliya hogaanka caafimaadka ciidanka xooga oo fulinaya amar kasoo baxay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa tababar u qabtay markaasi askar saraakiil iyo ku-xigeenno si ay markaasi ola falgalaan bukaanada dagaalka ee loo yaqaana tabta daryeelka dhibanaha dagaalka dafcadda loo soo xiray tababarkaasi ayaa waxaa lagu sheegay inay ka koobnaayeen laba askari waa labaatan askari oo iskugu jiray askar iyo saraakiil ku-xigeen oo ka tirsan ururka siddeetan iyo koowaad ee guutada toban iyo toddobaad ee ilaalada madaxtooyada soomaaliya agaasimaha isbitaalka ciidanka soomaaliya dhakhtar sadaam cabdulaahi cismaan madaxa hogaanka caafimaadka ee ciidanka soomaaliya dhakhtar cabdifataax maxamed cabdi iyo ku-xigeenka madaxa hogaanka tababarka ciidanka gaashaanla sare cabdulaahi yuusuf cabdi oo dhammaantood madasha xiritaanka tababarkan ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ciidamada la tababaro sidoo kalena waxay sheegeen in laga doonayay in ciidamada si wanaagsan ay u adeegsadaan waxyaabihii la baray
koorsadan waa koorso asaasi bees nolosha bees wey faristigeed iyo joojinta iyo waxyaabooyinka la midka waa waxa ugu horeeya oo qof walba u baahaya mihnada ay leedahay markaan wax dhahay keena iyo keena u madaxsan waa wax uu marka ugu horeeya u baahan yahay lacag nuugiisu oo lacag qofka kuma heli kara faristigeed loo sameeyo kuma heli kara dee inuu mansab kale leeyahay waa inuu ka faa'iidaystaa qof ag jooga oo yaqaano si oo ugu qabto waana silsilad isku xiran oo aan rabno dhammaan ciidanka xooggan soomaaliyeed ee standard aan u diyaarinay oo aan ugu talagalnay ee koox walbo ee min unug ilaa qur ilaa qayb kulli yacni standard aan u diyaarinay oo aan rabno oo caafimaadkooda inaan maaragtino aan ka saaxibno oo aan rabno ee ay- ayagoon askari markuu dhaawacmo inaan inuusan dayaxmin ee waa daqiiqadaha ugu horeysa waa waa aada muhiim ay ay ugu tahay maxaa la dhahay bahda caafimaadka daqiiqada ugu horeysa askariga haddii aad siiso daryeel ku filan ee waxaad ee, badbaadisay noloshiisa qayb noloshiisa qayb oo aad ee, muhiim u ah. sababta waxaa laga yaabaa daqiiqadaas hadduusan daryeel helin inuu naafoobi lahaa ama ama ama meesha ku shahidi lahaa runtii waxaan la dardaarmayaa ardada halkaa ka qalin jebisay waxaan leeyahay maanta idiin bilaabatay jananka korneelka taliyaha xoogga wuxuu ka soo baxaya halkaanu ka soo baxaya aqoonta maanta idiin bilaabatana annaga hoggaanta war ahaan dadaalka uu gaaray eh, hoggaanka caafimaadka albaab walba waa idinka raacayna
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey kulan golaha wadatashiga qaran oo markaasi ka kooban madaxda shanta dowlad goboleed ee soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ku yeesheen habka fogaan aragga kulankan ayaa waxaa looga hadlay dhammaystirka howlaha doorashooyinka xaaladda amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka soomaaliya ee saameyn ku yeeshay bul- shacabka halkaas madaxda shanta dowlad goboleed ayaa ra-iisul wasaaraha siiyey warbixin la xiriirta hanaanka ay ku socoto doorashada golaha shacabka iyagoo u ballan qaaday in ay dardargelinayaan doorashooyinka ka socda soomaaliya kulankaasi ma ahan kii ugu horreeyey ee yeesheen madaxda dowlad goboleedka ee waa shanta dowlad goboleed ee soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed marka xuseen rooble waxaa lagu soo waramayaa in rag hubaysan ay rasaas ku fureen kulanyo baabuur ah uu la socday ra-iisul wasaaraha wadanka liibiya cabdulxamiid dacdadan ayaa laga soo tabiyey caasimada wadankaasi ee tripoli warbaahinta al-jaziira oo soo xiganaysa ilawareedyo ayaa kusoo waramaysa in falkan uu dhacay aroornimadii hore ee maanta xili hogaamiyaha kumeel gaarka ah uu dib ah ugu soo laabanayay hoygiisa wararka ayaa intaasi ku daraya in mid ka mid ah rasaasta ay markaasi heshay daaqada baabuurka ra-iisul wasaaraha inkastoo isaga iyo darawalkiisaba aysan waxyeelo soo gaarin waxaa waaxda dacwad oogidda ee liibiya ayaa sheegtay in eh, markaasi ay guda gashay baaritaano ku aadan dhacdadaasi laga soo tabiyey magaalada caasimada ee tripoli wadanka liibiya